halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com
dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti labaatanka bisha disembar sanadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jireeda kugu daadihiraya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed amaal xasan
qodobada dhegaystayaal aan idin hayno waxaa ka mida kuuriyada waqooyi oo beenisay eedaynta maraykanka ee sheegaysa inay ka dambaysay weerarkii lagu jabsaday kombiyuutarada shirkadda sony waxayse soo jeedisay in baadhitaan wadajira lagu sameeyo ciddii weerarkaasi ka dambaysay
waxaa kalood maqli doontaan maamulka puntland oo xeebaha puntland ka soo qabtay laba boqol oo etoobiyaan ah oo damacsanaa inay u tahriibaan dalka yemen dadka aan soo qabnay tiradoodu waa laba boqol iyo lix dalka ay u dhasheenna waa dalka etoobiya biyo kulelay ku ururiyeen biyo kulel markay isugu geeyeenna buurta aragtay oo naxariista daran bay mariyeen iyagoo kabihii ka wada dhammaadeen oo dhiig ka wada da'ayay waxay geeyeen shantii galabnimo annaguna shantii iyo markii baanu xogtooda helay markaasaanu u tagay waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in maraykanku uu ka jawaabi doono weerarkii dhinaca internetka ee lagu soo qaaday shirkadda filimada samaysa ee sony xafiiska dembi baarista maraykanka ee f b i da ayaa ku eedeynaya dowladda kuuriyada waqooyi inay ka dambeysay weerarkan filimkan ayaa ku saabsanaa sheeko majaajilo ah oo mala awaal ah oo ka hadlaysa dil loo qorsheynayay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi madaxweynaha oo jimcihii shalay aqalka cad ku qabtay shirkii jaraa'id ee uu dabayaaqada sanadka qabto ayaa sheegay in shirkadda sony ay ku qaldantay inay joojiso soo bandhigida filimka obama ayaa tilmaamay inuu fahmi karo walaaca ay shirkaddu qabtay laakiin waxa uu xusay inaanay sax ahayn in keligii taliya meel kale maamula oo wiiqo xorriyadda maraykanka
saraakiisha ammaanka ee bakistan ayaa sheegaya in ugu yaraan shan ka mid ah maleeshiyada taalibaan lagu dilay weerar ay qaaday mid ka mid ah diyaaradaha maraykanka ee aan duuliyahu lahayn maraykanka ayaa ka dhacay weerarkan sorry dhegeystayaal weerarkan ayaa ka dhacay waqooyiga gobolka wasiiristan saraakiisha ayaa tilmaamay in laba gantaal oo ay diyaaraddu soo riday lala eegtay sabtidii maanta degmada data khaliil oo ay ku badan yihiin maleeshiyaadka alqaacida iyo taalibaan sarkaal sare ayaa sheegay inaan weli la shaacin haybta dadka la dilay islamarkaana laga yaabo in tirada dhimashadu ay kor u sii kacdo ciidanka bakistan ayaa tan iyo bishii juun waxa uu waday howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka mayalka adag ee ku sugan qaybo ka mid ah dalkaasi madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xayiraad ku soo rogay gobolka ka go-ay ukrain ee crimea gobolkaasi ayaa ku biiray dalka ruushka madaxweyne obama ayaa amar ku bixiyey in badeecadaha muhiimka ee maraykanka aan loo diri karin gobolkaasi islamarkaana aan laga soo iibsan karin alaabo ganacsi maraykanka ayaa sheegay inay muujinayaan inayna aqbali doonin qabashada uu ruushku qabsaday gobolkaasi xayiraadan cusub ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dalka ukrain looga dabaaldegayo munaasabadda maalinta lagu magacaabo maalinta st nicholas oo ka mid ah maalmaha sida weyn looga xuso ukrain dhinaca kalena maalinta axadda ee berito ayaa lagu wadaa inay dib u furmaan wadahadaladii hakadka ku jiray ee u dhexeeya dowladda ukrain iyo goonigoosatada uu ruushku taageero wadahadalladan ayaa ka furmi doona caasimadda dalka belarus ee minisk kumanaan dagaalyahanada kurdiyiinta ee beshmergaha ee ku sugan waqooyiga ciraaq ayaa qarka u saaran jimcihii shalayna ku dhowaaday inay soo afjaraan hareereyn muddo bila ah ay ku hayeen maleeshiyada ururka daacish buurta sinjaar taasoo irdaha u furi karta si ay u baxsadaan dadka laga tirada badan yahay ee buurtaasi ku go'doonsan saraakiisha kurdiyiinta ciraaq ayaa sheegay in maleeshiyada beshmerg oo ay cirka ka taageerayaan diyuuradaha maraykanka ay doonayaan inay halkaasi qabsadaan waxayna shalay ka saareen maleeshiyada degmo muhima oo ku taalla waqooyiga buurtaasi sinjaa dagaal goosgoos ah oo weli ka socda tuulada kaysar rage ee aagaasi ayaa dib u dhigay in si dhammaystiran looga saa doodgureeyo dadka ku go'doonsan buurta sinjaa dagaalyahanada isis ayaa ku dhowaad saddex meelood meel dalalka ciraaq iyo syriya horaantii sanadkan qabsaday iyagoo gobolka geliyey xasarad iyo mushkilad xoogan
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa inoo soo socda goordhow warar ku saabsan soomaaliya balse marka hore pyongyang dowladda kuuriyada waqooyi ayaa iska fogeysay eedeynta uga timid maraykanka ee ku aadan inay ka dambeysay weerar dhinaca internetka lagu qaaday shirkadda sony maamulka pyongyang wuxuu eedeyntaasi ku tilmaamay aflagaado aansan lahayn balse waxa ay soo jeediyeen in baaris wada jir ah oo arrintan lagu sameeyo oo ay maraykanka kala qayb qaataan wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo haya mahadsanid xuseen afyeen aan la magacaabin oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in cawaaqib xumada ka dhalan karta ay tahay mid aan la mahdin doonin haddii xukuumadda washington ay diido inay qayb ka noqoto baaris wada jira oo ay sii wado eedeynta ay ku hayso pyongyang afayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa hadalkan ka sheegay wakaaladda rasmiga ah ee wararka u faafisa dalkaasi ee marka lasoo gaabiyo magaceeda la yidhaahdo k c n a jimcihii ayay ahayd markii madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama uu ku eedeeyey kuuriyada waqooyi inay ka dambeysay weerar dhinaca internetka oo waxyeello weyn u geystay shirikadda sony qolyo kuwa internetka sida sharci darrada ugu dusa ah ayaa beegsaday muuqaalada shirikadda sony taasoo keentay in stuudiyaha hollywood shirikadda filimada samayso uu baajiyo waraysi ku saabsan filim majaajilo ah oo laga sameeyey dil khiyaali ah oo loo geysanayay madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong ang master obama ayaa sheegay in shirikadda sony ay qalad samaysay kadib markii ay baajisay sii deynta sheekadaasi majaajilada ah kadib markii kuwa internetka weerarka ku geysta ee kuuriyada waqooyi ay ku hanjabeen inay weeraro intaa dheer u geysan doonaan shirikadda haddii ay baahiso filimkaasi madaxweyne obama ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay waxa ku dhacay shirikadda sony laakiin waxa uu hadalkiisa intaa ku daray
Sony as a private company was worried about liabilities and this and that and the other. I wish uh, they had spoken to me first.
aad baan ugu beer laxawayaa buu yidhi ama nin ma nihin bulsho keligii taliye meel kala jooga uu u yeerin karo ama uu faafreeb ku samayn karo waxa ay halkan ka samaynayaan ma jirin buu yidhi astaan muujinaysa in dal kale uu qayb ka ahaa ama uu gacan ku siiyey kuuriyada waqooyi weerarkan dhinaca internetka ah waxa uu ku hanjabay in maraykanka uu arrintan jawaab ka bixin doono xukuumadda kuuriyada waqooyi oo ka jawaabaysay eedantaasi loo soo jeediyey ayaa sheegtay inay caddeymo u hayso inaysan haba yaraatee ku lug lahayn weerarkaasi afyeen u hadlay kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in eedeyntu ay tahay mid lasoo dhoodhoobay oo maraykanka uu ka dhaadhiciyey shacabkiisa goor sii horreysana laanta dambibaarista maraykanka ee f b i da ayaa ku dhawaaqday inay xaqiijisay in kuuriyada waqooyi ay ka dambeysay weerarka internetka ee loo geystay shirikadda sony waxaa kaloo f b i du ay ku eedeysay pyongyang inay ku kacayso falal ka baxsan kuwa loo dulqaadan karo oo uu dalku kaco xukuumadda washington ayaa dhinaceeda bilowday inay wada tashiyo ay arrintan wax kaga qabanayso la yeelato dalalka ay ka mid yihiin jaban china kuuriyada koonfureed iyo ruushka jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa goor horeba kusii dhawaaqay inay diyaar u yihiin inay maraykanka kala shaqeeyaan jawaabta laga bixinayo weerarka loo geystay shirikadda sony dalka shiinaha oo ah dalka keliya ee xulafada la ah kuuriyada waqooyi ayaan weli ka jawaabin codsiga maraykanka wargeys ay gacanta ku hayso dowladda shiinaha ayaa ku tilmaamay filimka khiyaaliga ah ee dilka madaxweynaha kuuriyada waqooyi inaanu ahayn wax labadaba shirikadda filimada samaysa ee hollywood iyo shacabka maraykanka ay ku faani karaan wargeysku wuxuu sheegay in si jeesjees ah oo lagu maadaysto madaxweyne kim uu dhalinayo oo keliyo cara labada bulsho ka dhexdhacda waxaana uu ku tilmaamay wax uun ka dhalan ay ka dhalan karaan isla weyne dhaqan oo aan macno lahayn waa markii ugu horreysay oo uu maraykanku si toosa ugu eedeeyo dalka leh weerar dhinaca internetka ah oo baaxad intaasi la eg leh oo lagu soo qaado dhulka maraykanka waxaana arrintan laga yaabaa inay abuurto xiisad cusub oo kasii dhex ooganta labada dal ee cadaawadda muddada fog ay ka dhexaysay ee washington iyo pyongyang agaasimaha guud ee shirikadda filimada iyo madadaalada ee sony michael linton ayaa ku adkaystay in sharikadiisu aysan u hoggaansamin hanjabaadda kuwii weerarka ku soo qaaday laakiin ay ka fikirayaan siyaabo kale oo ay filimkaasi ku baahiyaan aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciidamada booliska puntland ayaa gacanta ku soo dhigay tahriibayaal ka yimid dalka etoobiya oo laba boqol oo qof isugu jira rag iyo dumarba ahaa kuwaasoo doonayay inay dooni ka raacaan xeebta mareero ee bariga ka xigta magaalada boosaaso qaar ka mid a tahriibayaasha ayaa ciidamadu geeyeen isbitaalka magaalada boosaaso kadib markii ay la soo darseen xanuuno ay sababeen nafaqadarro iyo gaajo wariyaha v o e da magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa taliyaha qeybta booliska ee gobolka bari cabdixakiin yuusuf xuseen uu uga waramay tirada dadkan iyo sida ay u soo qabteen bismillaahi raxmaani raxiim dadka aan soo qabnay tiradoodu waa laba boqol iyo lix oo ah waxay dalka ay u dhasheenna waa dalka etoobiya meesha aan ka soo qabanay waa mareero godod ka magaalada ka shishaysa meeshii saldhigu ahaan jiray bay galeen saacadda aan u tagnayna waa shantii iyo barkii galabnimo sidaa daraaddeed marka waxaa waday la socday shan qof oo soomaali ah oo labana ay maarkad wateen saddexna niman hubaysan ay ahaayeen oo ay dabada ka wadeen iyaga sida xoolihii dad aada u rafaadsanna waa ahaayeen markaan soo qaadnay oo magaalada keennay oo cunto aan siinana giddigood waa wada hunqaaceen dhib badan baa ka haysatay qaar baanu isbitaalka dha sagaal baanu isbitaalka geynay dadkan waxaad ka soo qabateen meel ka baxsan magaalada boosaaso dad dalka u dhashay oo aada u yaqaan dhulkaana ma aha labaatan kilomitr ayay meesha inoo jirtaa oo dhinaca bari inay kaga beegan tahay yaa geeyey oo u sahray dadkaas inay tagaan maxayse ku tageen horta dadkaani waxa weye dad baa ka bacay mushtara oo meelo badan isku xiran dad baa abaabusha ayaga qeyb ka mid a etoobiyaanka iyo qeyb soomaalida ka mid a intuba wuu abaabulan yihiin dadkan ayagu waddanka ma yaqaanaan laakiin dad farsamo yaqaana oo wadaha baa jira oo meeshay marayaanba labalaba iyo saddex saddex uga saaraya biya kulelay ku ururiyeen biya kulel markay isugu geeyeenna buurta aragtay oo naxariista daran bay mariyeen iyagoo kabihii ka wada dhammaadeen oo dhiig ka wada da-ayay waxay geeyeen shantii galabnimo annaguna shantii iyo barkii baanu xogtooda helay markaasaanu u tagnay dadkan waxaad ii sheegtay inay ka yimaadeen dhinaca etoobiya maxaa idinka qorshaysan waad soo qabateen saldhigga bartamaha keenteen ma dib baad ugu celinaysaan dalkoodii wallaahi annaga hadda waxaan u keenay lambar one waxaa weeye horta ayaga naftooda inaan badbaadino sababto waxa weye maalin walba intaasaa ku dhimatay baan laleeyahay midda labaadna waxaa weeye maadaama annagu aanu dowlad goboleed nahay dhib badanna ay nagu hayaan ceeb badan iyo sumcad xumo badanna naga soo gaadhay annaguna taayada inaan ku difaacanno ayagana naftooda badbaadino inta noogu badan oo aanu usoo celino waa intaa cid aanu hadda inta qaadano ku wareejinno oo naga qabanaysano ilaa hadda ma hayno hay-ado badan oo maaragtay la shaqeeya waanu ogeysiinay jawaabna ma aysan ilaa xale intaanu haynay waxaad ii sheegtay inay dadkan laba boqol ay ka badan yihiin ma rag bay u badnaayeen mase dumar ayaa ku jira adugu haddaysan isla ekayn raggaa wax yar badan sababto waxa weye nin kastaa mid baa gacanta u haystaa ma garan sumaanaa tirin laakiin waxaan aaminsana inay isku dhow yihiin oo mid walbaaba midbuu gacanta haystaa ka dhaqaaqi maayo haddii aad tiraahdo soobax keligaa gaariga xataa dhinac ka fulyeeli maayo haddii aad weydiiseen ama aad qabateen oo aada u sheegteen inaad dib u celinaysaan raallima ka yihiin inaad dib ugu celisaan waddankooda may waxay kuleeyihin dhimashaan ka jecelnahay marka maba aadaynay kuleeyihiin way wada booyeen markaanu lawa celinna iyagoo rafaadkaas aad aragtay maraya oo gaajaysan oo aada u liita oo laguhu bararsan yihiin aad bay uga xumaadeen waana soo socon waayeen xataa baabuur baan usoo kareynay baalkii ah waaraadyo baanu hayn barkii magaalada ka rarnay oo kusoo qaada hadda dadkaani xorriyad ma haystaan waxay ku sugan yihiin saldhig gudihiis maxaa idinka qorshaysan haddii aydinan awood u lahayn inaad dib ugu celisaan dalkoodii ama iyagoo aysan raalli ka ahayn ma magaalada dib ugu sii deynaysaan waxaan siinaynaa talo dhibaatada meesha ka jidha inaysan mari karin baddu inay kacsan tahay dhibaatooyin badan inay jiraan nabadgelyadeeda inay xun tahay hadda diyaar loo yahayoo hadda ay dowladaha ay u socdeen ay og yihiin annaguna hadda diyaaranah meel walba askari u taagan yahay sidaa daraaddeed marka waxaan ku qancinaynaa inay dalkoodii dib ugu noqdaan hadday diidaanna waxa weeye dee kolley waxaanu samayn doonaa wixii aan ka fursoonayna madaxdeedaanu kula tashan doonaa haddii alla idin dadka aad ii sheegtay inay soomaali yihiin oo dadkan iyagu tahriibinayay maxaa iyaga idinka qorshaysa annaga horta waxaa weeye hadda go-aanka aanu gaaray waa la dagaalamaynaa tahriibe iyo tahriibadaystayaal ba sababta waxaa weeye hadda toddobiiyo labaatan baa maxkamad berri la keenaya haddii alla idmo tahriibaystayaal ah oo aanu ku soo qabannay gaadiid toddoba ah iyo midkaan xala keenay sideeddaasna way yaalaan iyagana maxkamaddaa la saaraya waxaanu uga tala gashannahay inaanu gacan bira kula qabanno inaanu la dagaalanno inaanu celinno inaanu difaacno sharaftayada inaanu ayaga laftooda u turno oo naftooda iyo maalkoodaba ilaalino waxaa nagu maqaala ataliya inay jiraan dad tahriibta ka qayb qaata u dhashay dalka etoobiya waddankana muddo joogay kuwaas cidmi kaga jirdhaa dadka aada haysaan ilaa iyo toban baa ku jidha haddaysan ka badna oo rag iyo dumarba leh baa ku jira weliba rag u badan oo ayagu macalimiin ah ajensi bay u yihiin ilaa iyo boorame ilaa hal tagwajaala isku xiran nin cabdalla la yidhahdaa tagwajaala joogo halkan xaaskiisu degan yahay halkaana ajensiyaal baa u jooga sidaasay ugu soo daabulaan marka ayaga ilaa toban baan ka marayna kuwo kale oo aan hadda raadkooda ku joognana waa jira haddii ilahaydma waana soo wada qabanaynaa dhammaantood kuwa xala naga baxsadana way ku jiraan hal nin baa hadda ku jira oo caanaha isagiina hadda raadkiisa baan ku joognaa haddii alla
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari cabdixakiin yuusuf xuseen oo u warramayay waryahayaga magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawadeedan ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale ciidamada ammaanka iyo laamaha socdaalka dalka angola ayaa xabsiga u taxaabay dad ajaanib ah oo aad u tiro badan oo ku nool dalkaasi dadkaasi laqbaqabtay waxaa ka mid a soomaali tiro badan kuwaasoo xilligan xabsiyada dalkaasi ku jira haddaba wariyaha v o eda cabdiraxmaan xuseen furre oo ku sugan washington ayaa qadka taleefonka ku waraystay carab maxamed ashkir oo ah xogayaha jaaliyadda soomaalida ee dalka angola oo ku sugan xabsi ku yaala dalkaasi
walaalow aniga waxaa laysoo qabtay shan saac iyo shan iyo toban daqiiqo markay ahayd waxaa la iigu soo galay guriga aniga oo raba inaan iska bedelo dharkaan u diyaar garoobo salaada jimcaha waxaa ii soo galay sagaal askari iyo nin sargaal ah waxay naga soo kaxeeyeen guri aanu deganayn annagoo ah sideed soomaali ah iyo afar nin oo west african ah oo uu ku jira ninkii guriga lahaa waxaa la soo xiray dhammaan imaamyadii masaajidda luwaando ku yaalay waxaa la soo xiray dhammaan dadkii muslimka ahaa ee salaada soo aaday waxaa la soo xiray dad kale oo badan oo ajinabi ah marka walaale sidaas weeye aan loo kala aabayeel cidna waxaa la xiray carruur fara badan iyo dumar badan baa la xirxiray sababta ka dambaysa laydiin xirayna ciidanku waa ciidankii ammaanka ee dalka miyay idiin sheegeen maya waxaa isla socday waxaa isla socday hay-adda socdaalka booliiska iyo police economic kuwa la dhaho inta way isla socdeen frontiyeerka kuwa la dhaha ayaa la socday hay-ado badan bay ahaayeen ma sharciyada way naga qaateen oo keliya laakiin ma aysan fiirinin sharciyada iyada waa saxanya iyo waa khaldanya midna maysan dhihin baabuur bay nagu soo gureen waxayna keeneen meel barxada oo weyn oo qoraxa halkaa ayaan ku tukanay salaadii duhur iyo salaadii casar labadaba haddana salaadii maqrib baa diyaar nooa marka ma garan karo adiga dadkii hadda qaar baa basas waaweyn la saaray oo meel kale loo qaaday layidhi waxaa la baarayaa sharciyadooda inta yadii kalena weli meesha ayaan joognay adiga dad saddex kun oo qof gaara ayay isugu keeneen meesha waan gartay marka inta xogaalkaaga ah ama intay dhaayahaagu qabteen imise qof oo soomaali ah ayaa xabsiga aad ku jirtid kugu weheliso iyagana lasoo qabtay wallaahi goobo kalaa jira oo la geeyey laakiin hadda ugu yaraan adiga boqol iyo lixdan qof oo soomaali ah dad gaaraya ayaa halkan ila joogay qaar ayaa basaska la saaray intayadii kalena way joogaan walaale marka carab ow xiritaankan loo geystay dadka soomaalida ah marka ma waxaad leedahay ma aha mid ku eg dadka soomaaliyeede waa dhammaan ajinabiga dalka ku nool oo dhan baa lasoo qabtay may dhammaan ajinabiga dadka ku nool oo dhan baa lasoo qabtay inkastoo ay u badnaayeen oo markii salaada ja maanta aan tukanayna casarka iyo duhurka baa dadka ka saaray wax yaray ahaayeen muslimiin wada ahaayeen laakiin salaada jamcaha ayaa dadka aada uga caraysiisay ee dadka lagu hor istaagay oo aan qofna maanta ku tukanin masaajidda mana jirto wax taarget gaar ah oo soomaalida ahaa laakiin maanba waxay ahayd wax khuseeya ajaanibta haddana de ajaanibta waxay u baabatay dadka muslimka saan dhihi kara caqliyan laakiin wa ma ahayn wax gaar ku ah soomaali iyo cid gooni a midna ciidamada ammaanka iyo laamaha socdaalka wada socda miyaa idiin diiday inaad masaajidka gashaan oo salaadii markaas aad ku tukataan aniga guriga ayaan kasoo qubaysanay laakiin ugu yaraan boqol iyo siyaado qof masaajidka gudihiisa ayay la galeen kabaha kana soo bixiyeen oo salaada u diyaar garowday oo masaajidka ku jirta maca imaamkoodii way soo xireen imaamkii wuxuu nagu tujiyey barxadda weyn ah dadka la ysugu keenay xilliga ciidamadu ay idin qabanayeen guryaha idiigu soo galeen sidaad ii sheegtayba ma jirtaa wax jirdila ama dhibaato ah oo ay idiin geysteen xilligii ay hawshaasi ku jireen
ma jirto ma jirto sideed qof oo soomaaliya oo guriga ay nagaga soo qabteen wiil ayay dhaheen meesha ka lex wiilkaasaa nin dharbaaxay dhammaantood waxay dhaheen ma dharbaaxi kartid askartii kale ee la socotay wiil yaroo soomaaliya ayuu dharbaaxay askari mana dharbaaxi kartid bali waa laga celiyey wax kale oo jirdila iyo wax ay noo geysteen midnaba ma ay jirto waxaa yimid halkan oo wakti xoogaa cunno iyo cabitaan iyo u keenay soomaalida guddoomiye ku-xigeenka jaaliir somali sarmaake cabdi xaaji ayaa mar nala soo xiriiray haddana tegay hay-adda ugu sarreysa ee sharciyada hay-adda koreeda la yidhaahdo Eh, dhowr haddana yumaani saar uu la xiriiray oo iyadana nala soo wacday baa jirta iyaduna tiri waa laydin baari doonaa wax shidaha ma jirtaba waan gartay carab maxaad is leedahay waxa keenay sababta maanta inta guryaha laydinku yimaado en dee xabsiga laydii taxaabo idinkoo haysta dalku joogii ama aqoonsigii ma waxay dowladda horaan u sheegtay oo raaf ah ama en cabsiin kale ama ama arrimo dhanka ammaanka miyaa jiray maya walaale maxaa dhan arrimo dhanka ammaanka ah ma jirin wax naloo sheegayna ma aysa jirin laakiin dabcan sanado badan oo hore aniga sideed sano ayaan joogay wadankan waktiyo badan oo ay sameeyaan ayaa jira wax operationka dad badan oo sharci darro oo soo galana way jiraan wadankan dabcan waxaan u qaadanay un dadkii sharci la-aanta inay raadinayaan dadkana ay baari doonaan dabcan saasaan u qaadanay ilaa hadda dadka way wadaan operatinkuna wuu socdaa saddex beri ba soconayaana waan maqlaynaa carab maxamed ashkir oo ah xogayaha jaaliyadda soomaalida dalka angola oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdiraxmaan xuseen fure
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington wadahadalladii u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo somalilan ayaa la filayaa inay berito mar kale ka furmaan magaalada jabuuti madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan axmed silaanya ayaa maanta gaaray jabuuti waxaana la sheegay inay hogaamin doonaan wadahadallada berito furmaya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa hotel kambiski ee magaalada jabuuti qado ugu sameeyey maanta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne axmed siilaanyo iyo wafuuda la socota labada madaxweyne haddaba wixii warar ay ku soo kordha dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe
waa tahay dhegeystayaal haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waa kuwan ibraahim xasan daandure iyo caashacuud oo inala socodsiiya
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna barnaamijka waa sidaad sheegtay inkastuu toddobaad walba iska xiise leeyahay toddobaadkanna marka aad toddobaad waliba aad heesaha baarbaarto ood kuwii dhexe kuwii dambe aad isku soo dardartay ibraahino toddobaadba toddobaad ka dambeeya markaa xiise gaar uu leeyahay waa midka ugu dhadhanka dambeeya markaa afka ugu dambeeya marka warqadda maanigaa mise dhinacaaga caasha warqadda ugu horreysa haddii aan aniga noo bilaabo waxay naga soo gaartay hooyo jawaahir yuusuf dhaanto iyo caasho yuusuf dhaanto iyo fartuun axmed cali qandali iyo waxay yidhahdeen masbal axmed cali qandali iyo cabdixamiid axmed cali qandali iyo waxay yidhahdeen maxase axmed cali qandali iyo cabdiraxmaan axmed cali qandali iyo saadiq axmed cali qandali iyo cali axmed cali qandali iyo dhammaanba ilmaha qandali waxaana ay leeyihiin waxaan taaniya jecelnahay in aan u diro heestaana aan gaarsiino cabdikhaalid axmed cali macow qandali iyo waxay yidhaahdeen muxubo muuse ciise oo arooskooda uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin arooskaas allaha ka dhigo kiay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo amiin ayaa leenaha aniguna amiin ayaan raacinaya warqadda ugu horreysa dhinacayga ibraahim oo toddobaadkan waxa ay ka timid oo warqad aad u qurux badan dad koobanna way ku qoran yihiin waxa ay ka timid aabe abuukar gacal iyo hooyo bishaare xuseen iyo carabow gacal iyo xaaskiisiiya iyo carruurtooda ambiyo gacal iyo carruurteeda abshiro abuukar gacal iyo odageeda muuse nuur xirsi iyo eliyaas abuukar gacal idriis abuukar gacal ismaaciil abuukar gacal ibraahim abuukar gacal xamdi abuukar gacal iyo deeqo xuseen iyo ugu dambeyntii sacdiyo maxamed iyo odageeda axmed dadkaas waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahnid dhalasho u dirayaan aadan cali ruush iyo aamino abuukar gacal oo ay gabarh ugu dhalatay dalka ingiriiska gabadhaasi waxaa loo bixiyey yaasmiin ducada waa daanda iyo caasha baa layidhi ibraahinow aadan cali ruush iyo aamino abuukar gacal gabar baa ugu dhalatay waddanka britain gabadhaas waxaa loo bixiyey yaasmiin marka ducada mar haddii labadana naloo soo tuuro warqadii baan akhriyay aniga marka ducada dhinacaaga ilahayna ha aqbale yasmiin waxaan leenahay allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaan aniguna raacinaya marka ducada labadeennaba waa duceyna marka soo maha labadeenna waa ducayna waanu ducayn doonaa intuu barnaamijka socdo iyo mar kastaba ibraahim ducada intaas waa la ducaystaya waa tahay marka dhinacii heesaha baan soo gaarnay waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaashana codkii macaana ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii balabaalis
sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo berdihii magooliyo aubaxi gadal baxay balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale hadbalaanka buuda cadnaiibidhaanta hadbalaanka buuda cadnaiibidhaanta biligtaadi waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay biligtaadi waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluuluhu meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluuluhu barkaysku soodeen ambahal ugaadhiyo baryahaa dad soo marin markay isku soodeen ambahal ugaariyo bayahaa dad soo marin bonwelibu sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo yaan kugu badhaara wadmaimidhaanta yaan kugu badhaara wadmaimidhaanta biligtaadi waata ka gacaylka biirtu bilicbaad wax dheer tahay biligtaadi waata ka gacaylka biirtu bilicbaad wax dheer tahay
waaw waa sidaan sheegay ibraahin oo toddobaadkan heesaha marba inkastoo heese macmacaan toddobaad walba aan soo kullo haddana toddobaadkaas kuwa gacantaada ku jira ku agyaalla baa ka ugu macaan kuwii hore waa iloobaysaa kii hadba dhadhankiisa u carabka kusii dambeeya baa ugu macaan soo ma magacyo cusub iyo meelaha ay kala joogaanoo cusub iyo Wax wada naane- cusub.
naaneysi iyo
waa tahay ah, codka xasan aadan samatar iyo heesta balanbaalis intaasi aanu ku dhaafno dhinaca waraaqaha mar kale ibraahin oo dhinacaaga balmo bilowdan ayeeyo milgo xirsi ducaale iyo aamino cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo faadumo cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo amran cusmaan oo axmed iyo odageeda iyo caruurteeda iyo deeqa cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo kinsi cusmaan oo axmed odageeda iyo caruurteeda iyo hibo cusmaan oo axmed iyo odageeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen qadan cusmaan oo axmeda odageeda iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan cusmaan oo axmed iyo caruurtiisa ah dhammaan reer cusmaan ow axmed waxay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadinba ay gaarsiiyaan khadre aadan siciid bulxan iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli cali maxamed oo uu meherkoodu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin meherkiina waxaan eebo idinkaga barinaa inuu idin horseedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadan waa warqad tahniyada waxa ay ka timid xildhibaan maxamed cabdi yool iyo cabdikhaaliq cabdulaahi maxamed iyo naasir suleymaan qaloombi waxa uu ku magac dheer yahay naasir gargaar xasan xaaji nuur iyo xa- haddii lasoo koobo xaajun baa isaga qaataa iyo jibriil ismaaciil yuusuf iyo cabdiqani abiib diriye iyo fawzi xasan muuse iyo cabdinaasir ciise muuse iyo maxamed yuusuf iyo axmed cumar toosh iyo ugu dambayntii shucayb muuse allaale waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan dhammaan asxaabtaasi aan magacyadooda soo aqriyo o dhan maayir ku-xigeenka magaalada hargeysa cabdulcasiis maxamed xaashi cagaweyne iyo dhowl maxamed cabdi samatar oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa bishan disembar toddobiyo tobankeed waaw waa maalintii aan dhashay ku beegan in arooskaas laygu casmay ahayd ibraahino maalintii aan dhashay kusoo beegmay markaa toddobiyo kursi tobankeed- hore inaa fariisteed Ah, in laygu soo casmo eed marka taas way iseegtay yaa marka dambena lagu yidhaahdo maaragtay eh, heesta noo bilow arooska lagu furaayo oo haddii lagu heshiiyey arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa bishan disembar toddobiyo tobankeedii sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin isku waaroobad kheyr qabana kala hela aamiin ayaan u raacinaya hees bal u raac ibraahim oo toddobiyo tobanka disembar arooskan dhacay waa in si gaar loo maamusaa sadbursina maahane ogow codkii macaanaya waxaan usoo qabanaynaa deeqa axmed iyo ubad iyo ayo waaw waad la heshay taasi
ninkiiyar fiican ayaan ku siiyo naftun ogolaato ninkiyar fiican ayaan ku siiyo naftun ogolaato ilwaadahagaas
magacii warqadaha ayaa ku noqonana caashaaye waxaan soo qabanayaa warqad aad u qurux badan ubad iyo aayo fiican waa talayiro ibraahimow iyo fanaanada deeqa axmed geyn waa tahay warqadda aan sii raacinayo ku nabayo waxa ay ka timid maamo xaliimo xaaji yabarow iyo odaygeeda iyo caruurtooda nuurta xaaji yabarow iyo caruurteeda doctor caashah cali islaweyn iyo gabadheeda evelin baalyiri iyo luula cali islaweyn iyo wiilkeeda cabdixamiid axmed xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda axmed maxamed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo zahriina maxamed cali islaweyn iyo odaygeeda iyo gabadhooda saciido maxamed cali iyo zaynab maxamed cali iyo saciide cali falaax iyo odaygeeda iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahliid dhalasho u dirayaan ibraahim nuur magacyadan kuwaa naqaanaa hoosta kasoo galay waxaa tahay sida saciid cali falaax oo kale waana salaamayna haddayna dhegaysanayso dhammaantood waxay kala joogaan meelo kala duwan oo maraykanka uu ka mid yahay waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aadan cali ruush iyo aamina abuukar gacal oo ay gabar ugu dhalatay dalka britain gabadhan goor dhaweed waan akhriyey maasha allah waa malaha gabar la jecel yahay sida muuqata gabadhaasi waxaa loo bixiyey yaasmiin ah, ducada mar kale xaggeena loo soo ruxay ibraahimow yasmiin soo barbaar allah kaa dhigo tii weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda dhinacii heesaha caasha haddii aan ku noqonno ibraahim waad hal warqad baldha ka siis intaanan heesta waayahay waxaan dhambaalkan ka helnay caasho hooyo zahre ashkir iyo aabe cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo maxamed cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo roowda cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo felis cabdiraxmaan cigaal dhoore cabdulaahi cigaal dhoore iyo waxay yidhahdeen eedo qoran cigaal iyo waxay yidhahdeen eedo muraayo cigaal dhoore iyo cabdideeq maxamed cigaal iyo dahabo maxamed cigaal iyo sundus cabdiraxmaan cigaal dhoore dhammaan reer dhoore reer aadan cigaal dhoore reer faarax cigaal dhoore reer xaashi cigaal dhoore reer cusmaan cigaal dhoore reer daahir cigaal dhoore waxay taaniye jeclihiin inay hawada u marayaan sacdiye cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo waxay yidhaahdeen maxamed jaamac mursal oo gabar ay ugu dhalatay toddobaadkii tegay magaalada nairobi gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen ladan qaali maxamed waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim inta aadan soo qaban heesta xigta bal aan ka gaarsiiya dhambaalkan kooban waxaa la yidhi annaga oo kale ah aabe maxamed guure hudle iyo hooyo cabdiyo cali xiirey iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf maxamed nimco maxamed miski maxamed qamar maxamed iyo hodan maxamed waxaa sidoo kale ku jira sheekh maxamed cusmaan warfaa iyo xaaji ismaaciil yuusuf cabdi yalax iyo axmed yuusuf mubaarak iyo maxamed cumar gaange waxaa ugu dambeeya warqadan ku jira asxaabta ku qoran jamiile maxamed iyo yaasiin ciise wardheer oo waryahayaga magaalada nairobi waa tahay waxay dhammaantood tahaniyad aroos u dirayaan xuseen maxamed guure iyo maymuun maxamed cabdi ogle oo arooskooda uu ka dhacay waxaa la yidhi magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan u rajaynaynaa arooskaasi inuu noqdo midkii waara ee wanaagsanaada ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin gaabo guurkaaga waaye in laygu soo goodiyo gaabo guurkaaga ibraahino inkastoo dadku inay dheerdheeraadaan ay jecel yihiin sidaadoo kale haddana laakiin markaad u fiirsato hees walboo la qaaday gaabaa la yidhahdaa maxaa gaabnida dheero uma maqlaysda mar rabia Ya. gaabo guurkaaga iyo gabar hadduu gacal kaa galaayo ha gaablaata gaabnaato iyo- haddana gaduudanaato marka dhirirkan waa la jecel yahay haddana gabdhaha gaaban fartaa lagu wada fiiqay war kasta waxaa leeyahay gaabo haye waa tahay waa heestaad noo soo wadaan malayna axmed naaji sacad iyo heestii waa guure
gacalkaaga waa gudi
waa ka go'ee aan waa guurayee gacalkaaga waa gudi aakhira gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa laygu soo goodiye laygu soo goodiye gibilka wixii qaanuunkoode gaarkiis maxaa ku geeya gibilka wixii qaanuunkoode gaarkiis maxaa ku geeya
midaan malaha dhammaan u ahaa waska maqlownana waa iskaga qabsaday mashruuc aad u ballaaran uu ahaa oo maaragtay mar walba dhihi jooga muu dhammaanaya maxaa muxuu ahaa muxuu ku saabsanaa oo lagu samayn jiray mashruuc biyoxireen u ahaa waxaa markas la dhihi jiray ma mashruuc faanola marka meeqa sana u socday malaha muddo badan sanooyin badan u socdaa waata iyo markaad waddankan u fiirsato waxaad arkaysaa aasaas la qodaayo guri sanad gudihiis sanadka intuusan dhammaan waxaad arkaysaa toddoba dabaq sideed dabaq oo sasaaran oo dhul baaxadiisa ku fadhi wargoormaa la dhameeyey kala fog waxaa tahay warqadan waxay ka timid cabdicasiis caydiid cilmi yamaani buu ku magac dheer yahay maxamed yuusuf nuur iyo maxamuud cabdulaahi jaamac iyo maxamed cabdulaahi jaamac bare cabdulaahi jaamac iyo xamsa cabdulaahi jaamac iyo jaabir cabdulaahi jaamac iyo cabdiraxiim mawliid ismaaciil maxamed aadan ismaaciil jiglan buu ku magac dheer yahay iyo mahad xasan xuseen geele hibe cumar badde baa la yidhi iyo cabdirasaaq good nuur siciid muuse maxamuud cumar baylax cabdi asxaabtu ay fara badan tahay hase haatee intan ugu dambaysa balaan raaciya waa cabdiraxmaan baylax cabdi waxau ku magac dheer yahay dheereye iyo cabdifataax muuse sheekh iyo najax aadan cunaye iyo cabdiraxmaan sheekh xasan axmed dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan khatare aadan siciid bulxan iyo cabdiweli cali maxamed oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa maanta baa layidhi maanta waa maantadee hadda ibraahino malaha oo xilligii lasoo qoray iyagunbaa garanaya waxa ay leeyihiin isku waara ah oo isku raaya ubad kheyr qabanaa eeba ha idinkala siiyo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan caasha waxa uu naga soo gaaray faa'iza maxamed cali iyo farxiyo wiish iyo odageeda iyo carruurtooda iyo zubayda wiish iyo odageeda iyo carruurtooda iyo xasan wiish iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maryan cali falaax iyo waxay yidhahdeen odageeda iyo carruurtooda iyo maxamed cali falaax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo deeqo xuseen iyo sacdiye maxamed iyo odageeda axmed asxaabtaasi waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan aadan cali ruush iyo aamina abuukar gacal oo gabadh ugu dhalatay dalka britain gabadhaasina waxaa loo bixiyey yasmiin yasmiin waxaan leenahay allaha kaa dhigo tii soo barbaarta annaguna amiin ayaanu raacinaynaa ibraahim oo heesaha waa dhinacaaga hase haatee bal hal warqad ma ka gaarsiiyaa mise waa usoo noqdaa oo heesta kadib aan akhriyaa caasha warqadaha waa usoo noqon doonaa aan usoo qabanay dhegeystayaasheena ha ibaal marin waxaa ku luqeynaysa kooxda guulban waaw malaa heesihii ugu dambeeye sida jaaskana loo ciyaaraysa ma heestan heestan waxay ka mid tahay heesaha dhallinyarada fanaaniinta ee guulband ee magaalada toronto ay qaadaan aadkana loogu jecel yahay lagama daba hadli kara mar haddayba toronto asal ku leedahay ibraahim waa ka hare عشق بركي هايقان باخنا إباهنو هايقان باخنا إباهنو هايقان باخنا إباهنو هايقان باخنا إباهنو دلينا دوشي ودلينا باوي جعلتا مارتين بدكينا بدلي هرتينا بوحو باوي جعلتا مارتين هيا هيبوغيا بركي بابتي بوكان هاريسانان باهني كبيري ماهي تن تن برغني وعن بلغدا نمبا فيناي بدا ديغو بيغا أر بدا ديغو بيغا أر بدا ديغو بيغا داريا هيبوغيا بركي بابتي بوكان هاريسانان باهني كبيري ماهي تن تن برغني وعن بلغدا نمبا فيناي بدا ديغو بيغا Arbada de Gubega Arbada de Gubega عينو بشر ليه عينو بشر ليه هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو دلينا دوشة ودلينا البايل جعلتا مرتين تبكينا بدني أهتي دبوحو بايل جعلتا مرتين هيا هيبوغيا بركي بابتي بوكان هاريسانان باهني كبيري ماهي تن تن بربني وعن بلغنان بفناي بددي بوبيغا Arbada de Gubega Arbada de Gubega Daria hibogia barkai bapte Bokan harisanan bahne Kabairi mahitan tan brabne Waan melada namba finaye Bada de Gubega Arbada de Gubega Arbada de Gubega Tanu banaye Tanu banaye Walimabugani mabemba Walimabugani mabemba Walimabugani mabemba Walimabugani mabemba Alayda tushe Odalayda bayani jahalka Maratin Kina badale ahortayda buuqa bayani jahalka Maratin Ayya hibugiya barkay babte Bukan harisanan bahne Kabayri mahi tan tan brabne Waan biladan bafinaye Bada de gubega Arbada de gubega Arbada de gubega Daria hibogia barkay babte Bokan harisanan bahne Kabayri mahi tan tan brabne Waan biladan bafinaye Bada de gubega Arbada de gubega Arbada de gubega intaasi aanu ku dhaafno kooxda guulbaan iyo heestii heesta magaceed muxuu ahaa haybaalmarin waa tahay haysbaalmarina dhinaca waraaqaha mar kale haddaan u jalleeco warqadan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay anigoo ah faadumo xamse waxaan halkan tahaniyad aroos uga diray hal qofan baaba soo qoray aad bay u mahadsan tahay waxaan halkan hambalyo aroos uga dirayaabay tiri saaxiibaday khatra maxamed oo ku magac dheera khatrakiin iyo cabdi bay kusoo koobtay arooskoodu ka dhacay wadanka maraykanka waxaana leeyahay bay tiri kuwii ubad kheyr qaba kala helana rabbi ha idinka dhigo oo dalkooda iyo diintoodana anfaca waa tahay waxaan filayaa faadumo xamse in ay ku dhegaysanayaan waa tahay waxaa noo baaqaya cabdisalaan maxamuud cusmaan iyo luul cali maxamed iyo asma cabdisalaan maxamuud iyo nuuraddiin aadan axmed iyo alisa macalin ibraahim iyo leyla yuusuf faarax iyo waxa ay yidhaahdeen maxamuud yuusuf faarax iyo cabdi xayi sheekh cumar iyo cabdishakuur sheekh cumar iyo cabdirasaaq cabdiraxiin sheekh iyo cabdifaadil ismaaciil macalin iyo sirdhaas muxudiin macalin iyo waxay yidhahdeen isaaq sheekh maxamed dadkaasi waxay dhammaantu joogaan garowe muqdisho baydhabo bardaale hargeysa ethoobiya iyo dubai waxayna jecel inay taaniyad u diraan daahir cabdulaahi aadan iyo raxmo faarax goley oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur qeyr qaba ayaanay bedka baryanaa aniguna aamin ayaan raacinaya warqadda ugu dambaysa dhinacayaga ibraahimow waxa ay ka timid marka hore baa la yiri waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a laanta afka soomaaliga gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah aabe cabdulaahi isxaaq macalin iyo maxamed yarow macalin iyo abdi xasan macalin iyo safiyo cabdi ibraahim iyo sacdiye maxamed ciise iyo deeqa axmed yarow dhammaan reer xasan maxamed ibraahim iyo maxamed cusmaan aadan saadaq buu ku magac dheeryahay iyo cabdikariin cusmaan carabey faa'isa cabdisalaan faadumo cali waa faadumo isxaaq cali iyo ayaan aadan cabdulaahi saafi bay ku magac dheer tahay iyo sidoo kale maka ibraahim cabdi qalinley maxamuud sheekh xasan balqiyaas mar qalinley haddii layiri inuu iliga qalin ku jiro way iska caddahay sooma soomaaliya naanaysadeeda qalinley maxamuud sheekh xasan iyo xasan macalin xasan iyo shukri sheekh aadan abyan iyo nuurto cabdulaahi isxaaq dhammaan dadkan aan soo akhriyo oo dhan waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo jannaay waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe nuur cabdulaahi isxaaq iyo hooyo faa'iza cali wardheere oo wiilugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi xaafadda isli waa tahay taariikhdu markay ahayd baa la yidhi kowdii bishan disembar ee sanadkan wiilkaasi waxaa lagu magacaabay baa la yidhi cabdixafiid nuur cabdulaahi soo barbaar bay leeyihiin inkastoo ducada dhinacina usoo rixeen ibraahim oo bal u ducee cabdixafiid cabdixafiid allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiis iyo dalkiisaba anfaca aamiin warqadda ugu dambaysa dhinacaaga ibraahim caasha dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray adeero maxamed siciid bulxan iyo waxa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho adeer maxamed siciid bulxan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen ilmo cusmaan siciid bulxan iyo caruurtooda iyo ilmo muuse siciid bulxan iyo caruurtooda iyo ilmo ciise siciid bulxan iyo waxay yidhahdeen caruurtooda iyo eedo ruun siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedo aamine siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedo shame siciid bulxan iyo caruurteeda eedo khadiija siciid bulxan iyo caruurteeda iyo maxamed xasan maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdi giire iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdiweli cali maxamed iyo waxay yidhahdeen khatre aadan siciid bulxan oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa ay leeyihiin meherkiina kala kulmaa nolol raaxo badan iyo guur kheyr qaba annaguna aamin ayaan u raacinaynaa heestii ugu dambaysa dhegaystayaasha aan uga tegi lahayn ibraahim oo dhinacaaga ayo markana taallaa weli shamsoy aaday daraada Hee.
aniguna ilaa shalay haye dayaya inta kale ada dhamaysanaya cabdulaahi xalwa istaan ku dhegaysanaya waa heestiisii waa hees caan ah heestan ibraahim oo weliba fanaanka si gaara ayuu u jecel yahay dhowr gooran weydiiyey wuxuu yidhi heestani waa hees aniga ii gaara marka aadna u jecel yahay marka dhegeystayaashana waxaan leenahay nala dhegeysta iyada ayaanu kusoo koobaynaa oon kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan dib mar kale u kulmayn ibraahino waa caashi ibraahim caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey maku dara daanduriyaan ku kooba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunke qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunke qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide shamsayadii daraada anigana ilaa shalay
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenna iyo galabnimo xuseen barre aadan anigoo maxmuula xasaan idila socodsiinay inta aan dib dambe hawada u kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.